wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba maalinta axadda ahadaan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o e laanta afka soomaaliga bilihii u dambeeyey waxaa soo xoogaysanayay khilaafka ka dhexeeya madaxda sarsare ee ururka al-shabaab ee soomaaliya khilaafkooda oo markii hore ku ekaa afka hadal iyo qoraallo warbaahinta laysku weydaarsanayay ayaa haatan maraya heer ay gacanta isula tagaan ciidamadooda dhowaan waxaa la sheegay inuu dagaal ku dhex maray magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ciidan iska soo horjeeda oo ka tirsan al-shabaab kaasoo uu ku dhintay sarkaal darajo dhexe ah oo ka tirsan al-shabaab iska horimaadkan ayaa la sheegay inuu dhacay kadib markii ciidamada amniyaadka ee sida weyn u taageera amiirka al-shabaab axmed godane ay isku dayeen inay qabtaan xubno ka tirsan ururka oo taageersanaa ninka maraykanka u dhashay cumar xamaami ee sidoo kale loo yaqaano abumansuur al amriiki warar ay v o eda ka heshay degaanka ayaa sheegayey in afar ka mid ah taageerayaasha al amriiki oo isugu jira soomaali iyo ajnebi lagu qabtay iska horimaadka hase yeeshee wax faahfaahin intaa dheer weli kama aysan soo bixin haddaba maxaa keenay in ururka al-shabaab oo ahdaaftiisa ku tilmaama mid jihaad iyo taageerista diinta ku qotoma in maanta ay dhexdooda ka dagaalamaan waa qodobka aannu ku jeexjeexi doonno barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti ku ah sheekh muuse macalin axmed maxamed oo loo yaqaano sheekh muuse cagaweyne wuxuuna ka mid yahay mashaa'ikhda duruusta diiniga ah ka bixiya qaar ka mid a idaacadaha magaalada sheekh muuse kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aad ayaan ugu dhowahay waxaad iga warantaa waxaa soo baxaya khilaafkan la sheegayo inuu ka dhexeeyo madaxda ururka al-shabaab berigii hore wuxuu ahaa khilaaf iska qarsoon oo ay qarqarinayaan inta badan inkastoo warbaahinta reer galbeedka qaarkood ay shaacinayeen iyo kuwa gudaha hadda khilaafka ma qarsoona oo dagaal baa bilowday oo ciidamo kala taabacsan madaxda ayaa dagaalamay oo magaalada baraawo dagaal baa ka dhacay marka khilaafka waxa uu salka ku hayo maxay kula tahay alxamdu lilahi rabi lcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin wabacd waxay ila tahay khilaafkaasu inuu salka ku hayo dad kasta oo baadil ku heshiiya inay haddana dib iskugu dirmaan wax cusub ma aha waxaad og tahay nimankaasu inay xalaalaysteen dadka dhiigiisa nafta dadka sharafka dadka maalka dadka furuujta dadka ayagoon u aaba yeelin diinta uu haysto iyo dalka uu kasoo jeedo midna marka wax lala yaaba maaha baabilkaasu muddo waa lagu kabsooni karaa laakiin hadduu xoogaa sii socdo waa ciribtiisaaba saasa in la iskhilaafo oo akirka la isku dilo wax cusub maaha marka kaasaan isleeyahay ama uu sabab u yahay oo xilligii ummaduna ay nasalahay ayaguna ay isku baabi'i lahaayeen ama ama u dhow yahaan isle waa gartay markaad fiirisa iyaga laftirkooda waxay leeyihiin mashaaiq wax u sheegta oo u fadwoota oo diinta islaamka sida ay sheegayaan wax ku soo arooriya mashaayikhda qaarkood waxay qabaan haddii qaar ka mida kooxda oo ay khilaafaan wadiiqadii ay ku socdeen ama jidkii ay ku socdeen in lala dagaalami karo dagaalkii ay kula jireen dadka kale ay kula jirayaan waxaan rabaa horta inaan mujtamaca u sheego adduunyada ku nool muslim iyo gaalo quraba ha ahaadee inay nimankaasu dagaalka hor mugga horaba una diin ku salaysnayn ee waa dagaal baabila afkaar takfiiriya oo aada xagjir u ah oo u muuqata hadmu diin bismi diin in magaca diinta haddana diinta lagu dhaawaco waa fikir khaarijiya oo aana wuxuu la shaqaynaya aysan jirin saas daraaddeed marka kuwa hore u fatwoonayana xaq kuma socon maxaa yeele waxaad dhegaysanaysaa iyagoo leh kun goor qofku hadduu tawxiida waa la dila annaguna diinta xaq ahna waxay sheegaysaa oo annaga nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam uuna soo gaarsiiyey qofku hadduu mar islaamo inaan dib loo dili karin oo uu nabad galay umirtu an uqaatila annaas xataa yashhadu anii rasuulu llah ama intay tawxiidka ka qiraan ama inaan rasuulka ilahi intaa ay ka qiraan keliya inaan la dagaalamo ama xataa yaqulu laa ilaha illa allah intay ka yidhahdeen inaan la dagaalamo alay farowr nabigu marka qofka haddii laa ilaha illa allah la tiraa kadibna casabuu minii dimaahum waatuusa nabiga sidaa lahaa marka ninkii ku yiri fatwooday kun goor hadduu qofku tawxiida waa la dilaa hadduu masaajid ku jira waa la dilaa hadduu qur-aan akraa waa la dilaa hadduu jaamacad dhigaa waa la dilaa hadduu hotel ku jiro waa la dilaa hadduu xilhayo waa la dilaa hadduu shacbiga waa la dilaa hadduu wadada xaaqa waa la dilaa marka dadkaasu marka horeba diin ka turjumi mahayn haddana waxay isku dilaayeen diin maaha maxaa yeelay firqadu maaha imaam acdama oo maaragtay in la khilaafa ay khalad tahay kumaba jiro marka khaladka labadi khalad unbaa iska hortimid maahe wax kaloo meesha yaalla ma laha
waa garta sheekh muuse markaad fiiriso dhalinyaro fara badan oo soomaaliya oo kooxdaa taageersan oo raacay waxay doonaanba ha u sheegaanee baa jira oo aaminsan waxay aaminsan yihiin oo dagaaladii adeegsanayaan oo mararka qaar waa kuwan isqarxinaya oo meelaha waxa ugu dambeeya xarunta u n d b da kuway galay kuwa falka sida tooska ugu jira mooye kuwo kale oo badan oo taageersan oo mabdiyan taageersan baa jira waxa ay sheegayaan marka fikirka xoogga intaa la eg leh siduu kusoo galay soomaaliya oo maanta dad badan ay u taageersan yihiin in waxa ay ku dirirayaan ay diin yihiin alxamdulilah waxaan rabaa inaan kuu sheego soomaaliya markay dawladdii dhexe ay ka dhacday dalku wuxuu noqday dal baylaha xuduudihiisaa furnaa taasi marka waxay keentay dhinac walba inuu weerarka ka yimaado mid diintii kusoo gambada mid baddi ku yimaada mid beriga ku yimaada mid hawadii ku yimaada markii dalka xuduudihiisii markay furmeen meel oo dadkii kontrabanka adduunyada ka ahaa iyo dambiilayaashii adduunyadu ay iskugu yimaadaan oo baalagaleen ay meeshii noqotay taasa marka waxay keentay fikirkaas in soomaalidii khalad lagu geliyo dad badan oo marka dhibaataysnaa oo gaajo ay ku raacday iyo dad jahli oo ku raacay oo maaragtay aan waxaan waa diin haddii laynu rumaystay iyo kuwa noolaaba kari maysiin in aday ay kamid noqotaan maane ayagaynin dilaa isiiloo cabsi ay ku raacday waa hata afkaartaas oo midba nuctama ayaga ruuxoodu isma raacsanaa waxaad umalaynaysaa tacsiibum jamiica qulubum shataa waayo waxaa dad kulansanaad uqabtaa laakiin dad kulansan maaha qulubtooda way kala tagsan tahay waxa waaye hadafka saas uuma wada yaala oo tagfiiriga ahaa isu keena maahane taasna waxaa koosgareeyey awood la-aantii dalka ka jirtay iyo dowla-aantii dalka ka jirtay ayaa koosgaraysay oo sabab u noqotay inay maaragtay ku faafaan oo fikir ahaan iyo dad ahaanba ay xoogaa daldheertaan markii ummadda soomaaliyeed ay maaragtay dib u hananayso dawladdeediina waad arkaysa durba inay waxii nanqusama inaad raafaainto maalinba qayb ay sii beerdaraynayan oo gacantood ay kasii baxayso marka fikirkaasooda fikir xaaraama ayuu ahaa dalkana dhoor dhoofa ku yimid oo waarid ayaa lagu keenay insha allah waxaan rajeynaynaa taariikhaan aada u fogeyna inuu ka dhamaan doono haddii ala yira waa hagaag markaad fiiriso culummada kale ee kasoo horjeeda oo ay ka mid yihiin xataa culummo markii hore taageersanayd dagaalka al-shabaab ay kula jireen ciidamadii ethoobiya iyo dowladda iyo mabda ahaan taageersanayn oo ahaa dagaal saxa oo toosan qaarkood baa dib uga noqday oo kuwo kale oo fara badanna weli way taageersan yihiin culummadiinan aaminsan fikirkaa inuu qalad yahay kuwii ka noqday iyo kuwiinan kale weli aaminsanan weligood aan aan ka mid noqon maxaa idiin diida inaad isu timaadaan oo aad dadkii wacyigelisaan oo aragtida ay qabaan dhalinyarada shabaabka ay ku shubeen inaad ka bixisaan maxaa diidaya oo fikirkiina maxaa loo iibsan layahay
wax diidaya ma jiraan waana jirtaa arrintaasu laakiin barnaamij kasta wuxuu u baahan yahay imkaaniyaadkiisa u baahan yahay marka ama xag amni ha noqoto ama xag dhaqaale ha noqoto taasaa marka waxay keenaysaa inuu xoogaa dib u dhaca oo kookooban uu iska yimaado laakiin alxamdulilah maanta meel wanaagsan ayuu barnaamijkaasu marayaa kuwa ka noqda inay khaldan yihiin isarkana waaba looga baahan yahay bani aadamku inuu khaladkiisa arko ka soo noqdo haddayba si caqiida oo dhaba uga soo noqdeen aaday u mahadsan yihiin haddii haddana muraadkooda ay ka waayeen oo saas ay ka celisay laakiin weli fikirkii uu sax la yahana waa u sheegaynaa inuusan saxahay inay arkaan aanaan leenahay marka arrimahaas oo dhan waxay keenayaan inay dadkii maaragtay ay ku kadsoomeen marka dadku ay kadsoomi karaan waana kala dabamari karaa iimaanku si tadriiji ayuu dadka u gelaa qofna asan weli iimaanku gaadhin risaalo midii nabi maxamed weli alayhi salaatu wasalaam ayaa iyao weli dadku dhamaystirmin oo nabigii la oobsaday asxaabii ka dambaysay oo weli kusii jira ayaa weli koon uu sii dhiman yahay marka adduunyadu ayadaa iska duumaysa iyadoo weli dad badani sii dhiman yihiin oo aysan xana fahmin waa hagaag waa kugu soo noqon doonaa laakiin waxaan rabaa inaan u baaqo mid ka mid a dhegaystayaasheenna oo qadka taleefonka ku jira oo doonaya barnaamijkan uu ka qayb qaato dhegayste magacaaga ku bilow iyo halka aad naga soo wacayso magacaygu waa cabdifatax faysal xuseen waxaana kasoo hadlaya magaalada london ee cariga dalka ingiriiska cabdifatax kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa dhowahay waa siduu sheekhu sheegay marka horeba dee waa wax fidno iyo dhibaato ku dhashay al-shabaabna dee maahan markii ugu horreysay ummadeena dhibaatayso weligeed ayay dhibaateynaysay sidii ay ku dhalatayna dee waxayd wadankii oo ethoobiya soo gashay dadkii oo caadifaysan qeyradaysan loo arkay ethoobiya cadow inay tahay inay dadkii taageero badan ka heleen balse markii dambe mawqifku uu ahaa dee wax diintayada lagu dhibaateynayo iyo shacabka iyaga dhalinyaro badanna dee sida caalamka ama niisyadu qorayaan qurbaha ka tagaan ama gudaha soomaaliya ka tagaan way ku beeraan marka male anigu mar kolley dhalinyaradaas soomaaliyeed waa ummad la marin habaabiyey dee anigu kolley inkastoo duu sheekh u hadlayo aanan diinta dee anigu aqoontuu ka gaarsan aan ka gaarsiinayn balse anagu intiina laga baray mar walbo siirada nebiga iyagana looga sheekeynayo salallahu aleyhi wasalam waxay ahayd jihaad marka la sheego nebiga iyaga isagaa ugu horrey dadkii horkacayey asxaabtii waaweyneed ee khulafaa urashidiin iyagaa horkacayeen marka dadkan al-shabaab xitaa hadday dhinaca laga eego dhalinyarada marin habaabinaya la idinku isqarxiya iyaga maxaa isu diiday inay isqarxiyaan oo jannada carruurta u sheegayaan iyagu may galaan iyagu intay guryahooda fadhiistaan ay raaxaystaan inay carruur yaryar qoryo u dhiibaan ay yidhahdaan idinkaa jannada gelaya waa inay carruurta xitaa dib isoogu laabataa caqligeeda isticmaashaa ninkan jannada adigu kuu tilmaamayo isaga muu doonto taas markaan kasoo tago culimada sheekha ani waxaan is odhan lahaa culimada markii sheekh laga dilo ama mashaayikhda kasoo horjeeda al-shabaab la dilo culimada idil caalamka aad bay u qaylisaa maraykan ha joogaan ingiriiska soomaaliya gudahooda balse shacabka marka la dilo inta badan ma hadlaan malase oran karaa marka culimadu inay iyaguba doorkoodii ka gaabiyeen oo ay wacyigelintooda iyagu gaabiyeen baan sheekha weydiin lahaa qura aad baad umahadsan tahay cabdi fataax sheekh muusena wuu ku maqlaya alxamdu lilahi rabbilcaalamiin waxaan rabaa horta anagoo ku faraxsan sida uu barnaamijka u dhigay culimadu dhibaatada dala ku dhacda unbaa wax uga dhacday taasna marka aad is leedahay amay gaabisa maana ma gaabin sida unbayna xaqa u sheegayeen waxaadna og tahay nabiyullahi nuux calayhi salaam asoo dadkiisa u yeerayo haddana dadkii rumeeyey sagaal boqol iyo konton sano wuxuu ka yaraayaa layidhi boqol qof marka dadka hanuunka ilaahay yaa geliya adigu horta si kastoo u dadaasho ma geli kartid laakiin annagu inaan dadaano waa waajib aan isaga dhignay warbixintana waa ka sii daynaa masaajida waa ka sheegnaa meelo badan meelaha xaafisha la isu yimaad waa ka sheegnaa xaqu sida uu yahay haddana insha allah ma qarinayno mana qarin doono laakiin haddana hanuunka ilaahay baa iskale qofba in in la eg ayuuna hanuunaya oo maarata adigu sidaad rabto dada kama dhiga kartid taasaa marka dib u dhaca faraha badan oo ku yimid masalada kale aan rabo inaan uga faa'iidaysto waktigan waxay tahay dhibaatadii xooga badneed ee dalka ku dhacday oo dawlad la-aan iyo dhaqaalo daro iyo nabad daro yaa laftirkeedu waa dadkan uu ku sheegay qayb ka qaadatay inuu fikirka tagfiiriga ah ou fido laakiin haddana alxamdulilah hadda waa waa nuqsaan baa ku socota mar mar ka dambaysa rajo badan waa ka qabnaa intay aan noolnahay inuu maaragtay xataa uu ma ma ka dhamaanayaan adduunyada khawaarijda adduunyada kama dhamaanayso laakiin sember marna waa daciifaan marna xoolaha waa soo kacaan markada markay daciifayeen inay tahay saasaan rajo badan ka qabna waana u muuqata aad baad umahadsantahay cabdifataax sheekh muuse haddaan haddaan kugu soo noqdo sheekh muuse haddaan kugu soo noqdo waxaa jira magaalada muqdisho oo kale dowladda soomaaliya xarun ku leh oo waa xaruntii dowladda soomaaliya aad bay dowladda ugu xoogan tahay haddana wacyigelinta markaad fiiriso marka laga reebo inaad raadiyaasha iyo telefishinada iyo meelaha publiga aad ka sheegtaan masaajidadii daruustii lagu yaqiinay ee diiniga ahayd ee masaajidada ka bixi jiray berisamaadkii ama xilligii nabadda oo dadka lagu wacyigeli jiray oo diinta lagu bari jiray iyagu dhaqdhaqaaqaasi ma socdo marka weli ma cabsida iyo ammaanka jira darteed baa arrinta ay u suurageli laadahay maxaa diiday in muxaadarooyin lagu qabto jidadka oo fikradaha qaldan iyo waxa aad ka hadlaysaan dadka loo sheego alxamdu lilahi rabbilcaalamiin dadka horta waxaad ogtahay taariikhan aada u fogeyn inuu kusoo noqday magaalada oo in magaalada camirantaba ay dib u dhacday laakiin alxamdulilah taasna inay dib u bilaabato waan rajaynaynaa sifo kasta oo amnigeena aynu ku sugi karno fikirka khaldan aan kula dagaalami karno ilmahayna la mirin habaabiyana aan kusoo hori karnana laazim ayaan isaga dhigaynaa agteena sunno kama aha marka rajo badanna waa ka qabnaa inuu caalamkuna gacan ugu sii doono maadaama cadowga lala dagaalamayo uu yahay midaan dal gaara iyo dad gaara iyo diin gaara baan u socone dhibkoor uu yahay dhib caalami oo caalamka o dhan isku waafaqsan yahay wa wa waa gartay markaad fiiriso mashaa'iqdii waaweynaa ee soomaaliya ka jiray waxaad moodaa in intoodii badan markii ay soo afbaxeen fikradahan aad sheegaysa ee kooxda al-shabaab ay wadato markii ay soo afbaxeen intooda badan ay iska aamuseen sababo dhinaca ammaanka iyo qalqal noloshooda lagu hayay dadka intooda badan waxay aaminsanaayeen in waxyaabahan socdaa ay culammadii laftirkooda ka gaabiyeen sida dhegeysti ugu dambeeyeyba uu sheegayay hadda khilaafkii al-shabaab baa bilowday waxa bilowday inay madaxdoodii iska hor yimaadaan oo dagaal toosa ay galaan marka arrintaa maxaa fursadahoo uga muuqday kula tahay culammada dhinaca kale kasoo jeeday ee doonaysa inay ayaguna fikradahooda dhalinyarada ka dhaadhiciyaan waxay u muuqataa inay hadda iyagu laftirkoodu u shaqaynayaan sidii looga kala tegi lahaa waayo ninkan awalba isqarxinayay oo isagu nolosha in la noolaa lama diidanaa musallid waayo marka qayba maru ku sallid maaha haddii marka isagu naftiisa uu soo noqday hadda ka hor markay waxaa jirta nabiyullahi ayuub calayhi salaam xili lagu salliday cunay waxaa la yidhahdaa markii nabi ayuub uu rayse rebay oo ilaahi oo cafi rebay dirxugaa saa iscunay laba u waaweynaa isku soo hartay labadiyaa iscuntay waa isku kor dhinteen kadibna nabi ayuub waa raystay marka ridadanaan ka qabaa inay soomaalidu ay rayso doonto labadii ugu khatarsaneed hadday marka isku bas meelaan oo ay ayagu sidaas ay kusii wadaan sabab oo maarata hadda ay maadaama ay baadil awel ku socdeen hadda sabab kala celin karta ma ma maba muuqato inay isreebaan maayo
sheekh muuse dhegayste noo soo diray fariin ama su-aal kugu socota wuxuu leeyahay sheekh muuse waxaan weydiinayaa khilaafka soo kala dhex galay madaxda sarsare ee al-shabaab ma khilaaf dhinaca diinta salka ku haya oo mabda-iyan bay isku khilaafeen wixii ay wadeen mise waa khilaaf dhinaca danta ah oo madaxnimada iyo hoggaanka ayaa isku haystaan alxamdulilahi rabbi alcaalamiin in laysku qabtaba maaha maxaa yeelay igu diin wadadeer marka hore kuma socon sidaan ubay riyaasadii madaxtinimo ku raadinayeen iyagaa marka sidii la maroodi oo diin isku raabaalay rajaaidisgar amba ninka lagu adkaalahay muraadku intaasu un waayo maayo diin marka hore ma khidmaynay oo marka iyadoo lama dhihi karo waa khilaaf diineed lama dhihi karo waa mahadsan yahay dhegeystahaasi waxaa rabaa sheekh muuse waxaan maraynaa gabagabadii idaacaddeenna haatanna waxa qadka ku jira dhegeyste ka mida dhegeystayaasha idaacadda v o a dhegeyste magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriirayso colaad magacayga waxaa la yidhahaa cinaanshe cabdiraxmaan waxaan ka soo hadlayaa kaalgiri alberta canada marka hore waxaan ka dhiiban lahaa fikradayda sidaan u arko dagaalka al-shabaab dhexdooda al-shabaab dhexdooda waxaan u arkaa dagaalka ah inay tahay dadka xaqdarada ku heshiiya xaqdarada ku heshiiya xaqa kuma heshiiyaan marka niman xaqdarro inay ummadda soomaaliyeed lugooyaan ku heshiiyey weeye waxa ay ku dhaqmayaan haba yaraatee diin wax lagu sheegi karo ma aha maalin walba shicib la laynayo oo haddana lagu faanayo weliba oo caldheere ugu dambeeyey su-aasha shiika fikradeydu waa taa su-aasha shiika u weydiin lahaa waxa weeye waxaan u malaynayaa dee al-shabaab waxaa ka mid ah ay isticmaalayaan waa wiile dhalinyaradii soomaaliyeed weeye oo ay maskaxda ka xadeen marka maxay qaadanaysaa in culimada islaamka ee soomaaliyeed in ay ummadda ka dhaadhiciyaan in dadkani waxay ku socdaan ee xaqdarre yihiin dadkana laga qabto fikriyana laga nadiifiyo dadkan ilan diin ay ku socdaan ma jirto qof walba muslina waddan buu leeyahy waddankan soomaali baa leh marka inaan sidii culammada soomaaliyeed ay u horteegi lahaayeen bal inuu shiiku noo bayaamiyo alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxaa looga bixi karaa mushkiladaas ayadoo dadka ka shaqaynaya ay ilaahay u noqdaan iyo kitaabkiisa iyo sunnada nebiga beenta ay isku maaweynayaan ee khayaaliga ah ee hawadooda ay daba socdaanna ay ka helaan inaanay mujtamaca dhamay karin ay rumaystaan inuu ilaahay maaragtay tawba ogol yahay madaalimtana in layska celiyo oo ogol yahay inay rumaystaan ciddii hadda weli nafu ku jirto oo fatradii iyo khaladkii iyo dhibaatadoodii hore aan ku dhimanay weli noolna weli fursad ayuu haystaa uu dhihi karo waa khaldamay maaragtay halay cafiyo mujtamacu hay cafiyo inaan nabadda ka qayb qaatana waan ogolahay dowladnimada inaan ka qayb qaataan ogolahay horumarka soomaaliya diiniyan iyo maarata dhinacooda inaan ka qayb qaataan ogolahay inuu yihaah ayaa u banaan maxaa yaele qof kastoo nool oo weli aanay qiyaamadii ku kicin ama naftiisa isan dhuunta soo gaarin waxa fursad ayuu haystaa uu ilaahayna ugu noqon karo mujtamaciisana uu ku badbaadin karo marka waxaaba ku kulada tali laha dhibaatana looga bixi karaa inay isdilaanna inay iska dhaafaan dadka kale inay dilaanna inay iska dhaafaan ay u soo noqdaan halka ay ummaddu u socoto inay usoo noqdaan taasa xalka ku imaan karaa ku tali lahaa intaa ayaanu dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aad ku dhegaysateen khilaafka iyo gacanka hadalka ka soo dhex cusboonaaday kooxda al-shabaab waxaa barnaamijka marti ku ahaa sheekh muuse macalin axmed maxamed cagaweyne oo ka mida mashaayikhda duruusta diiniga ka akhriya idaacadaha magaalada muqdisho intaan barnaamij midka la mida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo